haddaba cabdicasiis xuseen ayaa khadka telefoonka ee magaalooyinka toronto iyo london waxa uu ku waraystay labada fanaane xasan aadan samataar iyo axmed naaji sacad waxaanu wax ka weydiiyey taariikhdii maxamed salebaan tubeec ugu horeyna axmed naaji ayuu weydiiyey goortii ay isbarteen maxamed salebaan tubeec maxamed salaaman tubeec allah u naxariiste naxariistii janna alla asiiyo horta waxaan u tacsiyeynayaa eheladuu ka geeriyoodai iyo awlaadiis iyo ummadda soomaaliyeed oo meel kasta joogaan baan ugu tacsiyeynayaa iyo gaar ahaan fanaaniinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maxamed saleemaan wuxuu ahaa nin fanaan fanaaniinta ugu horeeya ee soomaaliya oo muddo badan isla soo shaqaynay raadii muqdisho kooxda waabiri qaranka aniga iyo asaga iyo fanaaniin kale marka nin fanaan wuxuu ahaa fanaaniinta ugu sareysa ma taariikhdiisa lagama sheegi karo fanaan qaaliya ayuu ahaa oo bulshada soomaaliyeed kule qiimo weyn iyo qaaya kule heesihiina ilaa hadda fanaaniinta yar yar iyo iyo meel kasta ka socda aan taariikhdiisa lama iloobi karo wa tahay waad mahadsantahay axmed naaji xasan aadan samatar baan isna isla su-aashaas oo kale u bandhigayaa xasan goormay ahayd waktigii ugu horreysay aad isbarateen marxuum maxamed suleymaan tubeec horta inaa inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun taariikhda siduu kuu sheegay allah u naxariista maxamed saleebaan anigu markaa kulley markaan soo galay kow iyo tobaatankii kadib ayaan maxamed markaas isbaranay laakiin waxa waxaa xusid mudan ee waagaan tagnay nigeria africa festivalkii weynaaye ee axmenaaji aba ka ahaa producer oo barnaamij kusoo dibiriday ayaa isagii allah unaxariistay magoo labada macnaha heestay ka qaadayeen oo ah dadkii meesha yimid ee afrikaanka ahaa ee adduunyada ka socday macnaha isay u qaadayaan iyo habka iyo codka iyo maasha allah de labadii qof ay ugu codka macaana soomaalida marka waxaan ku yiri macnaha waxaan taariikhda saa xasuustaa axmenaajina hadda leenka ku jiraaba isagaa meesha ka ahaa laakiin ninsiisa kale de maxamed iska afkaaba allah u naxariisto eeladiisiina u tacsiyenaynaa iyo ummadda soomaaliyed meelkasta ay joogaan cabdicasiis waa tahay labadiinu kolley laba fanaanoo waaweyn oo soomaaliyeed ayaa tihiin allah u naxariistee marxuum tubeecna wuxuu ahaa boqorka codka oo titalkaasuu qaatay boqorka codka soomaaliya axmed naaji baan doonaya markaa su-aashan inaan weydiiyo axmed naaji sidee ayuu ku kasbaday titalkaasi ama ciwaankaasi darajadaasi inuu noqdo boqorka codka wuxuu ku kasbaday allah u naxariiste maxamed saalim maxamed dagamaan tubeec markii hal hees haddii laxni la qaadayo hal oo cod marka hore ku bilaabo codka labaadna wuu bedelayay isla codkii iyo codkiisoo ah kusoo jiidanayay cod fiican heesta hadduu mar sida u qaado marka hore si u qaado marka labaad si kale oo ka qurux badan ba u qaadi jira allahu naxariiste marka maxamed saleemaan wuxuu ahaa fanaan buuxa oo fanaaniinta yacni maaragtay oo adduunka oo yani dad oo la xulay nin xulan buu ahaa oo naga xulan runtii yani oo laga xulay fanaaniinta asaga iyo xasan aadan iyo iyo raggii kale aan ku sheegayo waxay ahaayeen fanaaniin qaali ah sidii yani waxaan dhihi kuraa ninka ku xiga waa xasan aadan aan dhihi kuraa runtii yani yani mogtahay marka waxaan raba inaan ka faa'iideysto walaalow waraysigan waxaa kaloo dhintay shalay nin xaaji iker leeb la dhihi jiro rawaayadaha banaajirka macruufka ahaa tooro ahaayo jiraa weyn ahaa anigoo ka faa'iidaysanaya ninkaasne waxaan leedahay naxariista eeba janna alla asiyo isaga iyo caruurtuu ka geeriyooday jannada ilaa yani naxariista janna alla asiyo anigoo ka faa'iidaysanayo waraysigan aad idinkana ku mahadsantihiin cabdicaiis siduu axmenaaji ustaadka u sheegay macnaha allah naxariista xaaji iker leeb isma wuxuu ahaa dadkii fanaaniinta banaadiriga dadka ugu caansana riwaayadaha actarka ahaan jiro allah u naxariistee isnaba u tacsiinaya sidoo axmed naaji aada taariikhdiisuna u yaqaana waa tahay marka axmed naaji haddaan ku weydiiyo fanaankaasi kale allah u naxariistay xaaji iker isaga doorkiisa fanku intuu leekaa xaaji iker wuxuu ahaa jiraa weyn xagga riwaayadaha banaadiriga ah heesaana wuu ahaayo ka hor markii xisbiga banaadirka la asaasi jiray marka nin qaali waayo xaaji iker leeb baa yihaa bulshada oo fanaaniinta aad buu macruuf u yahay isagana allah u naxariisto jannadiiya ilaahay ka waraabiya waa tahay allah u naxariisto xasan aadan haddii aan su-aashan kaa weydiiyo marxuun maxamed salebaan tubeec maxaa lagu xasuusan doonaa bay kula tahay marxuun maxamed salebaan tubeec maxamed salebaan tubeec xasuustiisu ma aha mid mid fududmaa cabdicayse macnaha waa fanka taariikhdu bilaabay sida cabdiraxmanaaji uu sheegayay maxamed waa hore isaga iyo allah unaxariista cumar duuda allah unaxariistay mogool iyo dadkii fanaaniinta macnaha maanta waxaa jooga maxamed axmed kuluc oo kale taariikhdiisa aad isla sida axmedaaj u yaqaano kale u yaqaanaa marka maxamed nin xasuustiisa go-i karta soomaalika go-i karta maaha maxamed boqorka codka allah unaxariistay wuxuu ahaa nin aada u macnaha iska bulshay ahoo family man oo macnaha kuya socda oo aada cajiib u allah unaxariista waa tahay n xilligan fanka soomaaliya markaan eegno iyo fanaaniintii hore idinkuna aad ka mid tihiin ma dhici kartaa in la heli karo fanaaniin bedeli kara sida matalan fanaankii hore maxamed suleymaan tubec axmed naaji waa runtii waa jiraan fanaaniinta hadda soo baxeen oo cod cod cod fiican oo maaragtay laakiin waxay u baahan yihiin in la habeeyo la hago yacni codkoodii waa fiican laakiin markay meel soo istaagayaan ama ay tabinayaan xoogaa actionkoodii ayaa waxaa si yacni waxa waaye maaragtay in loo sheego maaragtay habeynta iyo fanka yacni si loo markaad tabinaysid iyo markaad dadka hortiis imaanaysid ama actionka bixinaysid ayaamahan waxaa soo baxeen habla iyo wiilaloo action aan loo baahnayn maaragtay oo annaga aanan aqoonin hore maadaama dalkii burbursanaya saddex iyo labaatan sana aan dawlad jirin taasay u geysay waa tahay taasaan umalaynaya inay sabab u tahay waa tahay ugu dam- ugu dambayntii marka n haddii aan labadiinaba idin weydiiyo heese badan buu ku luuqeeyey marxuun allah u naxariistay maxamed suleymaan tubec xasan aadan samater aadaan kugu horumarinaya heesihii tubec heesteed ugu jeceshahay wallahi heesii maxamed miyay kala dhicin heesaha maxamed waad garanaysaa maaha mid macadalan doori baa jiray iyo heesihii shaksi shaksi ahaa ee caadiga ee maxamed uu ku caanka ku ahaa oo kale macnaha haddana dee waaba maantana dee tii allah sugaysa ilaahay ha u fududeeyo oo reerkiisina dee macnaha sabri iyo Waa tahay.
allah ka siiyo ummadda soomaaliyeed waa tahay axmed naaji adiguna wadaade idaayo isa maqday ee idaawada ya Mm.
waxau daran nin daalo dantiisina ka durugtaa waa maqashay heestaas yacni qaybta weyn ay ay shacbiga maaragta ilaa haddaa la heesooyaa heestaas oo kale maaragta sida iyo iyo heesa sida hooyo badan oo hooyo caan oo kale dee heesii dee ugu caansana hooyo Ah, la-aanta ugu caansanaa.
hees- hees- hees- hees-